weriye bushaare cali maxamed bushaare baandey oo muddo saddex bilood ee ugu dambeeya ku xidhnayd magaalada hargeysa ayaa caawafiidkii dib u heshay xorriyaddeedii kadib markii loo iibiyey xukun hal sano ah oo maxkamadda gobolka maruudijeex ay maanta ku xukuntay sida uu dhigayo sharciga somalilan sannad iyo wixii ka hooseeya ayaa la iibsan karaa bushaare baande ayaa markii xorriyaddeeda ay dib u heshay ayaa waxa aan weydiiyey dareenkeeda bushaara marka hore walaal bal dareenkaaga ka hor waa lagu soo daayey saddex bilood baad xidhnayd dareenkaaga siduu yahay hadda walaalo dareenkaygu waxa weeyaan dareenan ugu mahad celinaya dhammaanba dadkii dadaalkaas nafurka iyo maalhurka ii galay waxaanan dareemayaa dee ugu dambayn in cadaalad helay maanta waa tahay bal hadda ma jawigaaga waa sidee caafimaadkaagu caafimaadkaygu imka wuu fiican yahay laakiin aan jeelka ku xanuunsaday iyo waxyaabo badan ay la soo darso dhanka caafimaadkayga ay way jireen khadar maxamed cakule v o a hargeysa